kulankan oo ahaa mid looga hadlaya amniga ayaa waxaa si wada jira uga qayb galay saraakiisha laamaha amniga maamulada galmudug iyo puntland wasiirada amniga labada maamul waxaana muhiimada kulanka uu ahaa sidii galmudug oo doonaysa dagaal ka dhan ah al-shabaab ay iskaashi uga heli lahayd puntland inkastoo maamulada galmudug iyo puntland ay muddaba wadeen dadaalla dib loogu hagaajinayo xiriirka labada maamul haddana waxaa magaalada gaalkacyo ka socday howlgallo wada jir ah oo ciidamada labada maamul ay fulinayeen ha yeeshee kulankii dhex maray mas-uuliyiinta amniga ee labada maamul ayaa sida muuqata ka duwanaa kulamadii hore waxaana hay-adaha amniga galmudug ay edhigooda puntland ka baadigoobayeen ee sidii iskaashi ciidan ay uga heli lahaayeen dagaal ka dhana kooxda al-shabaab oo dhowaan la wareegtay ee deegaanka bacadweyne ee gobolka mudug wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka galmudug axmed macalin fiqi oo kulanka kadib warbaahinta la hadlay ayaa ka waramay waxyaabihii kulanka looga hadlay iyo heshiis labada dhinac ay gaadheen
shirkaas oo ay ka soo qayb galeen wasiirka amniga puntland iyo taliyaasha hay-adaha amniga ee kala duwan waxaa lagu gorfeeyey runtii qodobo dhowra oo ay u muhiimsanayd arinta ku saabsan iskaashi dhanka amniga ah gaar ahaan deegaamada bariga mudug koonfurta mudug oo kooxaha argagixisada ah iyo dhaqdhaqaaqay ka wadaan maalmahan dambe gaar ahaan aagga bacadweyne arrintaas waxay shirkii looga wada hadlay oo lagu heshiiyey in howlgal wada jira ay ciidamada labada dowladood ay ka wada galaan wasiir fiqi ayaa sheegay in puntland ay ka heleen ballanqaad
runtii waxaan u mahad celinaynaa mas-uuliyiinta iyo wasiirada gaar ahaan wasiirka amniga oo runtii maantay ofar gareeyey ama ballanqaaday in ciidamada puntland ay diyaar u yihiin inay kaalmeeyaan ciidamada galmudug ee kula jira furimaha hore aagga hore ee dagaalka kooxaha hargagixisada ah wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka puntland cabdisamed gallan ayaa sheegay in labada maamul ay isla qaateen sidii loo wadaagi lahaa xogaha la xidhiidha amniga iyo la dagaalanka kooxda al-shabaab waxaanu marka aanu wada qaadannay labada maamul puntland iyo galmudug in meel looga soo wada jeedsado xogtooda la wadaago awoodaha wixii la isku biirin karo marba meeshii culays uu ka jiro layska garabsado waxaa haddeer taagan oo aad ka wada warhaysaan deegaanada bacadweyne in ay nimankii al-shabaabka ahaa ay yimaadeen dadkii halkaa deganaana ay dhibaato badan ku hayaan ciidamadoodiina ay weli joogaan arrintaa waxaannu isla go'aansannay in aannu si wada jir ah qorshe uga yeelanno meelna uga soo wada jeedsanno meel walba ay argagixisadu joogtana aanu wada jir uga wada howlgallo deegaanka bacaadweyne oo dhowaan ay la wareegeen kooxda al-shabaab kadib markii ay isaga baxeen ciidamadii ku sugnaa deegaanka ayaa waxaa magaalada gaalkacyo ka bilowday kulamo looga hadlayo sidii laga yeeli lahaa xaaladda bacaadweyne waxaana kulankan laamaha amniga labada maamul uu ahaa mid ciidamada maamulada oo wada jira ay ku wajihi lahaayeen dagaal ka dhana kooxda al-shabaab ee ku sugan bacadweyne iyo deegaana hoostaga cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo